bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ganacsiga ee raadiyasnay f m sideetan iyo toddoba dhic toddoba mekartis oo maalin walba oo isniinaha aad kala socotaan barnaamijka ganacsiga kaa oo aan mawduucyo kala duwan aan ku weydiino bulshada ganacsiyada magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleed hirshabelle kuna saabsan ganacsiga
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale kulantu waxaan dhegeystayaasha nagala socda jowhar iyo sidoo kale deegaanada hoosimaada barnaamijka ganacsiga ee raadiya isnaay toddobaadkii mar maanto kaloo isniinah ayaad ka dhegeysataan mawjada ah raadiya isnaay sideetan iyo toddoba dhic toddoba mekartis toddobaad walba waxaan kaga hadalnaa mowduuc gaar ah mowduuciinana maanta waxuu noqonayaa sida tan sidee haataanba loogu hortegi karaa saameynta fataadaha inkastoo uu saameyn ku yeesho isu socodka ganacsiga haddii ay ahaan lahayn wadooyinka iyadoo inta badan ganacsiya suuqyadii jowhar laga keeno deegaanada hoosimaada magaalada jowhar iyo sidoo kale magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya sanad walba webiga shabeelle iyo roobab isbiirshada ayaa saameeya ganacsiga magaalada inkastoo haatan uu socdo dadaalo ku saabsan dhanka wadooyinka magaalada qaar ka mid ah waxgaradka magaalada ayaan wax ka weydiinay sida ugu fudud ee looga hortegi karo fatahaadaha iyo saameynta uu u geysan karo ganacsiga sida xoolaha dalagyada qudaarta kala duwan ee ka baxaa degmada jowhar hagaag dhegeystayaal sida hordhac barnaamijkan ku sheegnay toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegi doonaa sidee looga qayb qaadan karaa ka hortaga fatahaadaha si aysan wax saameyn ah ugu geysan ganacsiga sideese ganacsada iyo maamulka uga qayb qaadan karaan ka hortaga fatahaadaha aad iyo aad a umahadsan tahay wariye haddii aan u gudagalo su-aashaadii qaabka ganacsatada ee degmada jowhar iyo heerarkii u gaarsiisan yahay iyo sida lagu horumari lahaa haddii aan u gudagalo su-aashaadii ahayd jowhar horta waa magaalo aada u weyn baaxad weyn waana magaalo ganacsi ganacsigeeda inta badanna wuxuu ku tiirsan yahay ganacsiga quutul daruuriga ah iyo dalagyada kasoo baxa beeraha lagu abuuro hareeraha webiga ee dhulka ka fog ee baadiyaha magaalada jowhar iyo tuulooyinka ku hareereysan kuwaasoo inta badan loo soo iibgeeyo ganacsi ahaan suuqyada magaalada jowhar ee kadibna ganacsato kale ay kasii daabulaan oo ay si usii gudbiyaan magaalooyin kale ku hareereysan si ay faa-iidooyin uga helaan sidoo kale ganacsiga waa mid ku tiirsan xoolaha oo suuqa xoolaha iyo kala iibsiga xoolaha iyo noocyadaas aada ugu tiirsan marka waa magaalo aada u baaxad weyn ganacsigeeduna waa ganacsi aada u horumarsan markaan xaqiiqda ka hadlno waa mid la wadaagi karta magaalooyinka kale ee asaageeda ah ee markaan xaqiiqda ka hadalno waxyaabaha looga baahan yahay wasaaradda ganacsiga ee dowlad goboleedka hirshabeelle ka ganacsata ahaan iyo horumarinta ganacsiga waa waxyaaba aada fara badan waxaa saaran waajibaad dowli ah kuwaasi oo sheegaya in ganacsatada xuquuqda dowliga ay leeyihiin ay helaan inay helaan tababaro inay helaan wadiiqooyinka ganacsigooda lagu horumarin lahayo hababka in loo sheego in loo jeexo khariidooyin ay ku horumarin karaan ganacsiyadooda sida suuqgeyn inay u helaan ganacsiyadooda oo ugeeyaan dalka dibaddiisa inay u geeyaan suuqyada kale ee soomaaliya inay helaan wadooyin ay ku horumariyaan ganacsigooda si agabyada iyo badeecooyin kala duwan ee ugu imaanaya gobolada kale iyo macaasimada muqdisho ugu imaanaya ama dalaga iyaga ay soo saaraan oo beerahooda ka baxa sidii u suuqgeyn lahaayeen in transport loo fududeeyo wadooyinkaas ay noqdaan wadooyin aada u horumarsan waxyaabahaasoo dhan iyo kuwo badanoo ka hoos imaanaya xirfadda ganacsiga sida loo horumarin lahaa waxyaabaha looga baahan yahay wasaaradda ganacsiga ayay ka mid tahay oona looga fadhiyo inay bulshada ganacsatada ay u qabato si ganacsatada iyo bulshada kale ee ee ka shaqeynaysa dowliga ka shaqeynaysa oo wasaaradda ganacsiga ee ugu horeyso iyo iyo maamulkaba inay helaan agabyadii iyo waxyaabihii fududay lahay ganacsatadaas si guul looga gaaro ganacsiyadooda ayna ula qeybsadaan bulshada gobolada kale ama maamulada kale ay ku dhaqan si heer sare ugu gaaro ganacsigooda marka waa muhiimadda ugu horeyso ee laga rabo wasaaradda ganacsiga iyo horumarinta ganacsigaas iyo qaabkiiyo xirfadooda ay ku horumari lahaa marka wasaaradda waa kaalin weyn ayay ku leedahay iyo waajibaad badan ayaa ka saaran dhinaca kalena ganacsatada waxaa fuulaysa xuquuq iyo waajibaad kale oo la eg midda wasaaradda ganacsiga fuusha ee dowliga ah iyagana xuquuqdii iyo qaababkii loo horumarin lahaa iyo fududeyntii sistamkooda ganacsi iyo wada shaqayn dhow in la yeeshaan wasaaradda ganacsiga ayaa aada looga baahan yahay iyo inay iska bixiyaan tariifooyinka si loogu shaqeeyo bulshada oo loo gaarsiiyo asaagooda loo gaarsiiyo haddaan canshuur la bixinoo ganacsatada canshuurta aysan bixin wasaaradduna ma awoodi karto horumarintan iyo waxyaabaha aan ka hadlayna ma imaan karto marka waa wax mar walba isku xiran oo muhiimad isu leh labada dhinac haddii ay wada shaqeeyaan ee haddii aan guda gala su-aashaadii kale ahayd ee ganacsatada iyo naftirkooda waxaa ku jiro ganacsato ku tiirsan xoolaha aada ugu tiirsan xoolaha aada ugu tiirsan ka ganacsigiisa markii la yidhaha suuqu xoolo ayuu leeyahay magaalada jowhar kaasoo inta badan la yimaado maalmo kooban oo ganacsiyada aadka ugu xoogan gobolada ka mida koonfurta soomaaliya marka loo eego saameyn weyn ayuu ku yeelinaya ganacsatada markii laga hadlaya iyadana xoololeyda way soo dhexgalayaan saameynta iyo dhibaatooyinka inta badan xoola ganacsiga xoolaha soo wajaha waxaa ka mida kow fatahadaha ka imaanaya webiga jiinkiisa saameyn weyn ayuu ku yeelinaya sababtoo ah haddii biyuhu ay soo baxaan oo webigu soo fataho oo daadad u yimaadaan suuqii xoolaha ma noqonayo mid la imaan karo waqhti walba availabala oo lagu ganacsan karo ma noqonayo waxaa imaanaysa caqabado kala duwan caqabadahaasoo wadooyinkii la mari lahay xirmayaan isu socodkuu istaagayo xoolihii oo aan socon karin iyo suuqii lagu ganacsan lahay asagana biyo ay fadhiistaan oo broblemkeed uu ka imaanayo marka saameynta ugu badan uu ku yeelanayo waa isu socodka xoola dhaqatada suuqa xoolaha keeni lahayd iyo ganacsatada iga naftirkooda ka imaan lahaa deegaanada kala duwan ee ku hareeraysan gobolka shabeellada dhexe ee ganacsiga usoo doonta magaalada jowhar ee caasimad u ah gobolka ee saameyn xoog leh ayay ku yeelinaysaa marka muhiimadan waxay tahay ganacsatada inay helaan wadooyin ay usoo maraan suuqaas si u fududaato isu socodkooda iyo ganacsigooda u fududaado iyo in la helo suuq ku habboon oo ku filan oo ganacsigaas ay ku wadi karaan in la helo ma garatay haddii aan u gudagalo su-aashaada sidee isugu xirmi karaan ganacsatada si loo horumariya ganacsiga waa mid aada iyo aada muhiim u ah haddii ganacsatada isku xirnayn oo wada shaqeyn ay ka dhexeen oo gudyo aysan lahayn oo dad caqabadahooda iyo dhibaatooyinkooda iyo broblemskooda ka warqaba aysan ahayn waxaa imaanaysa shaqada nin walba inuu socodsiin waayo oo qofba maalin meel ugu istaagto oo shaqadii saasay ku istaagto oo bulshadii wax u adeego ganacsigooda iyo dhaqdhaqaaqyadoodii la waayo marka muhiimad weyn ayay u leedahay inay isku xirnaadaan tusaale ahaan haddii maanta culays u yimaado qofbaa waxbaa dhici karo in dab u ka kaco maalintii hore hadda dabkii kacay kale bishii hore oo kale probleemka yimid waxaa ka mid ahaa ganacsatada way isku xirnaayeen aada isugu xirnaayeen dhibaatooyinka meeshii ka dhacay iyo dabkii kacay markaad u fiirisay dadka aaday uga shaqeeyeen inay ka hortagaan oo bulshadii ay iskaashatay qaar dabki ay damineen qaar culayska alaabti lala bixinayo qaar gaadiid ay keeneen qaar basi marka wada shaqaynta isku xirnaanta aaday u fiican tahay mararka dhibaatooyinka ay yimaadaan ama problemska ganacsatada ay soo wajahayaan ayaa aada loogu nafisa marka muhiimad gaar ayay u leedahay inay isku xirnaadaan ganacsatada waana mid ganacsigooda aada ganacsatada saameyn ku yeelan karta saameyn aada u weyn ay u yeelan kartaa waa xiliyada ugu badan ay ugu dhibaatada badan yihiin ay ugu culayska badan yihiin waaye tusaale ahaan ganacsiga wuxuu uu ku xiran yahay magaalada jowhar caasimada soomaaliya ee muqdisho ayuu ku xiran yahay alaabaha badankooda waxaa laga keenaa caasimada caasimadana wadada loo maraayo aaday u burbursan tahay wado dhisan oo laamiyo hadda nidaamsan ma ahan haddii roobab ay da-aan oo biyihii ay fatahaan culeysyo badan imaanaya gaadiidka ayaa istaagaya badeecadii way qaaloobaysaa bulshadiina saameyn ayay ku yeelinaysaa taasi mid lamida oo roobabka ay sababto waxaa ka mid ah suuqii gudihiisu asaga naftirkiisa xoogaa culaysyo wajahayo biyihii qaar ay fadhiisanayaan brobleemaad kala imaanayo oo caafimaad darray ka dhalinaysa meeshii jawigii wuxuu noqonayaa mid wasaqaysan ayuu noqonayaa marka roobabka dhibaatooyin aada iyo aad u fara badan ay u sababaan waxaana aada u yaraanayo ganacsigooda waxaana sababayo isu socodkiio aada u yaraado oo wadooyinkii u xirmaayo iyo roobkiio saameyn ku yeelanayo inta badan jidadkii loo soo mari lahaa ganacsatada gudagalo su-aashaada xigta ee bulshada iyo ganacsatada mar walba xiriir ayaa ka dhexeeyo bulshada mar walba waxay la socdaan ganacsatada dhaqdhaqaaqyadooda dhaqdhaqaaqyada ganacsatada sababta ah badeeca cusub maanta markii la keeno bulshada way ku xiran yihin way ka warqabaan haddii gaabis u ku yimaadaan ganacsatada iyagaa hagoodhahayo badeecadan iyo alaabtan inoo keena baahidaan qabna waa saanaysaan noo soo adeega noo keena iyo yihaahdaan marka xiriirka ka dhexeeya ee bulshada degmada iyo ganacsatada aada ayuu u sareeyaa marka muhiimad gaar inu leedahay ganacsatada si u ogaadaan gaabiskooda iyo waxyaabaha looga baahan yahay iyo wixii baahay qabaan si u ogaadaan oo dalabka ay ugu daraan marka muhiimad gaar ayay u leedahay bulshada degmada inay aada ugu xirnaadaan ganacsatada oo ay ugu warqabaan oo ay u ogaadaan waxyaabaha alaabaha cusub la keenay iyo wixii baahidooda qaba iyo badeecada qaali markii lagu keeno culaysi usoo wajaha iyagana ganacsatada inay ka jawaabaanoo dalabkii ay soo fududayaan oo raqiisiyaan culaysyadooda marka muhiimad gaara isu leeyihiin labada dhinacba waa wax isku xiran inta badanna waxaa faa-iida uga badan qaba ganacsatada oo ah bulshada iyaga waxay yihiin waa consumers waa dadka wax isticmaalaya qasabshikay lahaayeen ganacsatadana waxa ay keenaan waxay ku qasban yihin bulshadaas inay gadata haddii la waayo bulsho wax gadata marka ganacsatada ma shaqay karta marka aada isugu xirayin shaqadoodana muhiimay u tahay su-aashaada xigta haddii aan u gudagalo dalagyada ugu badan ee ganacsatadu ay ka ganacsadaan waxaa ka mid a marka jowhar aan ka hadlayno sisinta aada u badan oo boqolkiiba boqol ganacsatada waxaa le isdhigi karnaa inay aada uga ganacsadaan waa suuqyada soomaaliya suuqa ugu weyn ee sisinta aadka loogu iibiyo maadaama bulshada reer jowhar ay aada u tacbaan sisinta sisintaasna inteeda badan waxaa loo iibgeeyaa gobolada dalka iyo caasimada soomaaliya iyo dibaddaba waa loosii iibgeeyaa wadamada carabta la geeya inta badan marka waxaan dhigi karnaa dalaga ugu badan ee jowhar laga soo saaro waa sisinta waxaa soo labeeya bariiska jowhar waxaa soo sadexeeya qudaarta oo iyadana inta badan qutar daruuri ah oo jowhar inta badan aadka looga isticmaalo wixii ayaga kasoo harana loo iibgeeya gobolada dhexe iyo caasimada soomaaliya marka dalagyadaasa inta badan ay aada soo saaraan ay aada usoo saaraan dhulkeena ganacsatadeena aada uga sii ganacsadaan ku dhaco waa mid aada ugu xiran maamulka inta badan iyo wasaaradaha ka shaqeeya horumarinta ganacsiga iyo wasaaradaha ka shaqeeya xoolaha horumarintooda iyo kuwa ka shaqeeya beeraha waa mid aada isugu xiran marka muhiimaduna waxay tahay in la helo wado nadiif ah oo xoololeyda ay ku safarto dadka ganacsada ay ku safraan beeraleyda ay ku safarto si dalagyadii iyo xoolihii suuqa loo iibkeenayay iyo badeecooyinka laga keenayo gobolada ay wado siman ugu wada yimaadaan oo si nadiif ugu yimaadaan muhiimadaas gaarka ee hadda aan ka hadlana waxaa aada u qaban karo waa nidaamka dowliga isagaana ka shaqeyn karo bulshadii u nidaamin karo si ay ku helaan wadooyin ee ganacsiyadooda ay ku horumariyaan oo ayna dalagyadooda iyo xoolahoodaba inta badan ay usoo maraan ka heer gobol ahaan iyo ka heer degmo iyo ka heer state intaba waajib ayaa ka saaran ganacsatada sidii badeecadooda ay ku imaan lahayd sida ganacsiyadooda ay ku socon lahaayeen iyo inay helaan amni ay ku shaqaystaan ganacsatadaas si aan burbaleyb ay ugu kulmin ciidamada ammaanka iyo hadday ahaan lahaayeen shaqaaqooyin ka dhalan karo isbaarooyin la dhigta wadooyinka haddii ay timaado caqabadahaas yimaadaan ganacsigiina ganacsatadana awood uma lahan inay bixiyaan kharashaadkaas tirada badan le waxaa imaanaya marka in bulshadii badeecadii ay ku korodho culeysyadaasoo dhanna bulshada ayay ku noqonayaan marka maamulka muhiimad gaara inuu siiyo ayaa ila haboon si ay u helaan ganacsatada ganacsiyadooda inay horumariyaan oo bulshadana ay u helaan ganacsi rakhiisa oo ku haboon oo u qalma inay helaan si transportationka loogu fududeeyo wadooyinkana aan ciriiri looga dhigin jaamka la yareeyo wadooyinka jagboyntyada laga yareeyo si ganacsiyada ganacsiyada nadiif ay ugu socdaan marka maamulka muhiimad gaar ay ugu fadhiya ganacsatada horumarintooda iyo dhaqaajintooda haddii aan gudagalo su-aashaada xigta ganacsatada iyo naftirkooda sida ay ugu qeyb qaadan karaan waa dad kaalinta ugu muhiimsan dadka laga rabo ganacsatada waa furaha markaan runta ka hadalno soomaaliya waa ganacsatada iyaga ayaa laga rabaa mar walba wadanka horumarkiisa iyo dibudhiskiisa inay ka shaqeeyaan ganacsatada awood ayay leeyihiin hadda maanta inay iskaashadaanoo lacago isku dardaraanoo wada ay ku dhisaan oo ku horumariyaan way sameyn karaan boqolkiiba boqol hadday guddiyo leeyihiin oy nidaamsan yihiin oo ay dad u shaqeeya si systematic u shaqeeya noqdaan iskaashato makufta ayaa layiri si wadajir ayay u shaqeyn karaan ka hortagna waxay ku sameyn karaan fatahaadahan soo noqnoqdee mar walba ka dhaca gobolada dalka khaasatan gobolka shabeellada dhexe si biyahaas ay u xiraan oo meelaha ay ka yimaadaan xanibaan oo contribution ay sameeyaan oo dowladdii ay kala qeyb qaataan oo garabkoodii garab soo garab istaagaan si loo helo iskaashi buuxa oo ka dhexey ganacsatadii bulshadii oo isticmaal consumerku u ahayd ganacsatada iyo dowladdii oo iyadana garab kale u ahayd nidaamkii iyo habraacyadii iyo waxao dhanba looga fadhiyo iyo amniga looga fadhiyo marka si wadajir haddii la isku kaashado fatahaadaas xal weyn ayaa loo helayaa ganacsatadana kaalin weyn ayay ka qaadan karaan waxaana rajeynayaa taas inay hirgasho oo saameynta fatahaadda webiga uu sameynayo aada u yaraato iskaashigaas haddii u yimaado waana la heli doonaa insha allahu tacaala haddii ganacsatada iyo bulshada iyo dowligaba isku xirma sidee loo joojin karaa marka fikirkaaga
waa mahadsantaha horta muhiimadda ugu weyn waa taas dal weliba waxaa waaye wax soo saarkiisa anfaco dadkiisaana horumarin kara wax soo saarka runtii way jirtaa dalagyo badan oo dibadaha noogu yimaado haddii aan isku taxallujinana wax badanna hadda la helay wax badanna haddii hadda la raadiyo la keeni karo runtii wadanku wuxuu horumar ku sameyn karaa inuu asiga dalagiisa uu baacgeemahanas hadduu dalgi doonto waa maynis asagoo ku maqan marka waxaa loo baahan yahay waxyaabaha daruuriga ee hadda nagu qasbaya inaan dibadaha ka doonano inaan isku dayno inaan anaga abuurano inaan anaga sameyno inaan anaga warshadeyno inaan anaga maaragtay horumarka sameyno si anaga naftirkeena oo aan suuqgeyn ugu sameyno wadamada deriska iyo wadamada maaragtay u baahan dalagyada markaas aan gacanta ku hayno hadda waxyaabo badan way jiraan oo aan suuq geyno oo caalamka oo dhan aan gaarsiino marka waana loo baahan yahay annaga waxaan haysanaa dhul khayraad tiro badan oo bad leh oo beri leh oo webi leh oo maaragtay dhul ku fiican beerashadii leh xoolo leh dhan walba leh marka waxaan u baahannahay kaliya inaan ka faa'iidaysano inaan dalagin noocyadiisa kala duwan aan xoogga saarno inaan ku fikirno waqtiyada abaaraha waxa aan maaragtay keedsan karno inaan biyihii keedsano inaan raashinkii keedsano inaan ayu nooc wax walba loo baahan yahay inaan keed leenahay marka haddii aan kaydsano tacabka naga maqano aan tabcano warshadihii aan dib usoo ceshano waan ka maarmaynaa inaan dibadaha wax ka doonano waaga qaybtii ugu dambeysay ee barnaamijka ganac ganacsiga ayaan soo gaarnay ugu dambeyn cabdallah maxaad baaq ahaa oo aada u diraysaa ganacsatada magaalada jooga
waa mahadsan tahay tarsano maxaa ladhahay ganacsatadu runtii wax badan oo horumara way sameeyaan runtii waxyaabo badan oo ka dhimanna way jiraan waan ku bogaadinayaa horta horumarka ay ka sameeyeen dhanka ganacsiga magaalada jowhar iyo deegaanada hoos yimaadaba runtii waxyaabo badan oo ka dhimanna way jiraan magaalada inta uga badan horta aniga waxyaabaha aan ku arkayo maaragtay u baahan in wax laga qabto guud ahaanba intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ganacsiga e aad kala socoteen raadiya isnaay muujada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba kartis tanii kulanka dambe sidaas iyo nabadgelyo dhegeysta
Bye, Bazoo. dugo dhaqaaluhu waa